iyadoo magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalka ay muddooyinkii lasoo dhaafay kusii kordhayeen dhalinyarada ka tahriibaysa islamarkaana naftooda ku biimeynaya saxaraha iyo badaha ayaa waxa ay taasi iminka usoo gudubtay dhanka miiga dadka ku dhaqan dhulka miiga ah ee ku yaala gobolka nugaal ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dadkii xoolaha raacayay iyo kuwii ku dhaqnaa baadiyaha ay iminka bilaabeen inay tahriibaan waxa ay ka hadleen dad ay garanayeen oo ka tegay miiga gobolka islamarkaana ku dhintay badaha iyagoona sheegay in toban ka mid ah dhallinyaradii ka tahriibtay miiga ay saacadihii u dambeeyey ku dhinteen badaha
kii inay ahayd baan malaynaya waxaan garanayaa rag ayaantaas inan la joogay oo geedkan inan la harsanayey hadda waxay ku dhinteen badda oo reer miyi ahaa haddeer toban nin oo aan aqaan hadda aqaan oo deegaanka aynu joogno tuulada hadda inoo ku dhow labada meelood oo inoo ku dhow waa qarxis iyo dangor iyo dhexdooda aynu joognaa labadaa meelood dhallinyaradii u dhalatay oo deegaankaan ahayd oo dadka meeshaan ahayd toban ka mid a haddeer bishaan gudaheedayo waxay ku dhimatay baddaas waa aafo aad u weyn weeye biyihii waa saamaysay halkaasay maraysaa baadiyihii laftigiisii bay saamaysay kuwii reer baadiyaha iyaga laftigoodu way tahriib si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii u dambeeyey si aad ah baraha bulshada u qabsaday dhallinyarada soomaaliyeed ee ku le-anaysa xeebaha kuwaasi oo qaarkood warbaahinadu sheegayaan in ay u dhintaan gaajo iyo rafaad